Horumar dhanka waxbarashada ayaa laga dareemayaa magaalada Feerfeer ee gobolka Hiiraan. Dugsiga hoose iyo dhexe ee Feerfeer oo dhowaan laga hirgeliyay magaaladaasi ayaa waxaa wax ka barto in ka badan saddex boqol oo arday. Maamulaha guud ee iskuulka Feerfeer Farxaan Cumar Cali iyo guddoomiyaha waxbarashada magaalada Feerfeer Cabdirasaaq Xasan Cabdulle ayaa si wadajir ah uga warramaya xaaladda guud ee iskuulka iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin ka iskuul ahaan.
iskuulka firfir waxaa meesha nagu yaallo hoose iyo dhexe iskuulka hoose ayaa noo dhisan iskuulka dhexane ee baahidiisu baahiyaha taagan ee ardada ee cariiriga ku ah ayay ka mid tahay waxaa kaloo jiro deegaanka oo saameynta aadka u adag nagu haya waxaa ka mid ah biyiyarida ee iskuulka lagama helo biyo nadiif ah ama biyaha dhammaaba cariiri naga ah deegaanka dhammaanan cariirigaasu ka jiraa ceelkii deegaanka waxaa waaye biyihiisu ma maca ceelyaradaasu deegaanka dhamay ka jirtaa waxaa kaloo ka jiro halka kan macallin yari way nagu yaryihiin macallimiinta waxaan ka codsanaynaa bahda waxbarashada ee gobolka ee statetka ilaa federaalka in baahidaas macaalinyarida ah naga gaarsiiyaan bahda warbaahinta ee maantana soo booqatay
deegaanka degmada la yidhaahdo feerfeer gaar ahaan dugsiga hoose dhexe ee degmada feerfeer waxaan leenahay waa mahadsantihiin waxaan halkan maanta u joognaa inaan soo kormeerno o aragno waxbarashadii caruurta ee degmada iyadoo ay jirto xilliyo waxbarashadu meel bilaaw ka soo bilaabatay maanta alxamdulilah waxay marahaysaa meel aad u qiimo badan ilaa dugsigii fasalkii shanaad ayaa hadda subax soo galo waxaan leenahay guud ahaan degmada iyo dadka guud ahaanba waxbarashada hadda maanta alxamdulilah way soo kobacday inta kalena waxaan ugu baaqayaa in ay waxbarashadii ka soo qayb galaan sida deegaanada u dhadhow oo kalanto dhammaantood weliba hadda waxaa jira roobab dadku way soo dhowaadeen waxaan leenahay carruurtii iskuulka ha lagu soo biiriyo waxaan rabaa intaa kadib inaan aad ugu mahad celiyo dalladda la yidhaahdo fambis qaar ka mida dadka deegaanka ayaa sheegay in deegaanka ay ka jirta biyo la-aan badan ardaydii iskuulkan ay cabaan biyo dhannaan ah saas daraaddeed in lala ka soo gaaro oo intii deeq bixinaydo oy macnaha hadalkahaynaas ay maqasho nagu deeqdo ilmahaas oonku hayo haraadka ku tagaa
magaalada feerfeer oo ah magaalo ay ku nool yihiin caruur badan oo gaaray wakhtiga ay waxbaro lahaayeen ayaa waxaa dhowaan laga hirgeliyay xarun waxbarasho si loo horumariyo waxbarashada caruurta